oo bal marka ay taasi waa inuu noqdo khabarkii waaba kanka qawlin qowlkoodii ay odhanayeen weeye samicnaa waanu maqalay aw ra'aynaa waanu aragnay aw lamasnaa ama waxaa waaban taabanay aw awdana waa wixii kale laba dawqii iyo shamigiiba inooga hadhay xaafadii xawaasta wixii kuga imanayey ama in kaana bal taas weye ama in kaana hadduu yahay mustanadu khabarihim khabarkoodan waxaan mustanadkiisu iyo uu ictimaadsanaya alcaqla caqli uu yahay aragti aanu ahayn iyo maqal iyo caqli uu yahay wadalika kalqowli qowlkii lagu qowlayey weeye bixuduudi alcaalami caalamkani inuu xaadis yahay masalan misaalhaan oo ujeedadana waxa imaka dee war baan ujeednaa warkuna wax la ama la maqlayo ama la arkayo laynoo soo gudbinayo wax lawadaba hebel baa saa yidhi baa laynoo odhanayaa ama saasaan aragnay laakiin wuxuu hadduu yahay qadiyo aan khabarba ahayn mushaahad ahayn masnuuc ahayn xawaasta mid kamid aan lagu haleelayne waxa been matalan caqli ahaan dee lagu ogaanayo uu yahay iyada taas khabarkaa mutawaatir lama odhanayo xuduudulcaalam ee caalamku inuu xaadis yahay oo kale uu inoogu soo gudbayaa waa dee matalan qadiya caqliyo caalamkan mutagayirkii dee kollay inaanan sabaadka lahayne aan arkayna inuu baaba-yahay inuu bidaayana lahaa taasi waa arrin dee waana dee shay saabita waana wax caqliya laakiin imaka sala uu dee lagu gaadhayaa maaha in dee wax la wariyabo la yidhaha hebel iyo hebelba saasaa la yidhiyo saasaa maqalo cid laga soo warinaya ma aha ita waxaa kaloo lamid ah haddii bal matalan an alwaaxid nisfu lisnayn halku inuu laba barhkeed yahay oo dee labadu ay markaa ma alisnayn akbar min alwaaxid taasoo kale waa qadiya caqliyo dee wax caqli ahaan aan ku ogaanayno on ku fahmayno on ku garanayno waana shay dee xaqiiqo oo waaqaca laakiin khabar laynoo soo nuqonlayo inta la idhaha hebel hebel hebel hebel baa yidhi alwaaxid nisfu lisnayn ma aha ma aha ama alisnaan akbaru min alwaaxid wax dee la yidhaha sidaasaan maqalay amaan aragnay maaha o qadiyo caqliyo a weeye maaha wax hawaasta mid kamida lagu haleelaya marka arrimaha caynkaase waxay ictimaadsanayaan caqli ay tahay iyada la odhan maayo waa mutawaatir la odhan maayo waa mutawaatir la odhan maayo de khabarka mutawaatirka aanta arkayno xukunkiisu in dee cilmi daruuriyo yaqiin ku faa'iideynayo ama iyada waxyaalaha caqligii dee kolkolbay dee imaka malaayiin imaka ama malaaxida ama falaasifa caalamkanba qadiim inuu weligiiba san ahaa ama ay dabiicad muisan kaba dhigtay bay malaayiini leeyihiin oo wax caqli uun oo dee caqligoodin ay ku yidhaaheen oo aan dee iska markaa aan hagaagsanayn marka taasoo kale lama odhanin dadka intaa leeg baa sheegayo waa tawaturaysaa maaha iyada waxaan mutawaatirka uu kaba imanaya waa waxaan ama dee xawaasta mid kamida lagu haleelaya taas khabarkiina waa wixii kol haduu khabarya ama xadiisiya taas imka ictimaadsanayaaye ama umuuraha kale qadiyaadka ama qadaayaha caqliga ah iyada teeda tawaatur la odhan maayo dad aada u badan baha sheegayeen waa mutawaatir iyada taa la odhan maayo falaa yusama alkhabaru khabarkii xiinaidin mutawaatir hadduu dee mustanadkiisu uu caqli noqdo anu xisi noqon khabarkii mutawaatir la odhan maayo bal markaa mutawaatirkii waa inoo xadeeyey tacriifkii un baanu imaka weli aan iskagaba jirno dee shuruuddiisana waa tacriifkii wax lagaba qaadanayo bal afartaa qeyd wixii kii laga helo ayaa mutawaatiro tiro badan oo caadadii ay mustaxiil ka dhigay inay been isku waafaqaan waa inay warinayaan waa laba qeyd halkaas welibana tiradaasi marna aanay dee intii la doonayay ee caadadu ay mustaxiil ka dhigaysay dadka intan leegay kala duwaneen meel ku kulmin inay been ku hesheeyaan inaanay marna dabaqaadka ama xalaqaadka sanadku leeyahay tiradaasi dhinmin dee ugu dambeynna waxaan lagu soo gudbinayaa u nuuqdo wax ama la leeyahay waan arkay ama waan maqlay xawasaka mid kamid a haddii ay arrintu tahayna oo akhbaar kale ay yahayna waa sax oo waxa annaga taabano waa sidaasoo kale dad intaa leeg ay leeyihiin oo kale waxa weeyaan iyaduna waa dee khabar mutawaatira bal markaa ka afartaa qeyd lagaba helo ayaa mutawaatir la odhanaya shuruuddii bal markaa mutawaatirku taawey xukmu xukumkiisii almutawaatiru mutawaatirku yufiidu wuxuu faa'iideynayaa alcilma adaruuriya cilmi daruuriya maxaa daruurigii looga jeedaa ayil yaqiiniya waa cilmi hubaal ama yaqiiniyaho aladii kaasoo yudaru loo baahinaya alinsaanu insaanka insaanka u baahan iyuu ku qasban yahay wey ila tasdiiqi bihi rumayn uu rumeeyo tasdiiqan rumayn jaaziman go-an oon shaki lahaynba sa kaman yushaahidu ku arkayo oo kale alamra arinka binafsih nafahantiisa u arkaya kayfa sida laa yataradadu aanu ugu taradudahayn shaki ugaba gelahayn fii tasdiiqi rumayntiisa uu rumeeyo wixii uu rumaysto fakadalika alkhabar mutawaatiru khabarkii mutawaatirkaa saasoo kale wey macnaha wixii ka dhalanayo dee imika marka mutawaatirkii taa la helo wuxuu faa'iideeyey cilmi yaqiinu faa'iideeyey cilmigii yaqiin hebel masala imika haddaan waxaan arkayno waxaan imika aan arkayno dhawaaqaygan aad maqlaysaan oo kale de agtiina yaqiin buu ku yahay ruuxna malaa isma odhanayo waxani mala waa khayaali oo shaki iskama gelinayo xataa hadduu taa naftiisa shaki iskama geliyo uguma taradudo de waa ruuxa aan caadi ahayn oo kale si niman dee soo maray beri oo dee caalamulislaam iyo waxyaala soo maro sufasta iyo eedyo meelo kaleba sufasta iyo la odhanayo lahaba ashyaada xaqaa'iqdeeda waxa weeye maaha in waa khayaali une wax sugan maaha oo kale dee waana waa iska nooc waali oo kamida walow dad dee aqoon isbeemiday ahaayeenoo dee bacdigoodna kutubtoodii ay marka ama kalaamkii caqaa'idkii ay uga dejiyeen ay qadiyadu dee si agtooda malaha ay u jirtay ay uga bilaabeen sida nasafi oo kale nasafiyadiisa xaqaa'iq alashyaai cindana haabita khilaafa lisufastaa'iya bal marka iyagoon taa kuba khilaafayno dee kolleyna waa malaa caqli aan hagaagsanayno wax kasoo qaadba kuwaasi may lahayn been marka ruux haddaanu deesta ahayn waxaanu arkayo ama uu maqlayo naftiisa ma diidsiin karo oo malaa waxani ma jiro ma odhan karo waxan haddaba khabarkii mutawaatirkaana dee markay yaanad uga jooginbe dad aad iyo aada u kala duwan oo markaa aan meel ku kulmin oo fara badan ay warkii kuu soo naqliyaan warka caynkaasi ma jiro ma odhanayso imikaba dee akhbaartan kolina soo gaarhisa kol khabar ibaa wakaalad iyo mid iyo waxyaale ay sheegayaanoo arrintii kolkol waa iskaba baynowdaa si looga noqoto war mutawaatira maaha laakiin warkii dee intaasoo dee dadka ama muraasiriina ama wariyaashii ay isku wada waafaqeen bal kolkol suuradii ay laba socotay wixii mushaahad yahay oo kale warkii agti xaqiiquu noqonaya iyo waxaan la diidi karin oo kale ayuu noqonaya haddaba in markaa in wuxuu faa'iideynaya waa waxaa aqoontaa yaqiinigeed kuba qasbantay inaad si u ictiqaadisood u rumaysato aanad isdiidsiin karahayn sida wixii aad arkaysay ama aad maqlaysay ama aad taabatayba aanad isu diidsiin karahayne adigu aada u joogtay aanad isu diidsiin karahayn oo bal markaa tug faa'iideynaya taa weeye lidaalika sidaa daraaddeed inuu cilmi yaqiiniya faa'iideynayo cilmiga daruurigaa ayuu kaana almutawaatiru kullahu maqbuulan kulluhu maqbuulan mutawaatirku u noqday dhammaantii maqbuulo dabal iminka haddaan eegno aan u laabanno diinteenii oo kale salaad baan tukanaynaayo kayfiyadan imika waa kayfiye ficil ahaan laynoo soo gaadhsiiye aan uga tukanay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh intaasoo kumayaalo ayaa arkay iyagoo sidan u tukanayo kuwiina kumayaal kale iyo kumayaal kale waatayna soo gaadhsiiyey ruuxna dee waxa weeyaan waa sifaad yaryar iyo waxyaalo gaara mooyaane laakiin salaadan oo kale iyo soomkan iyo umuurahan ruuxna isma diidsin karo ma odhan karo malaa arrinkan islaamba maama dee aan hubsanayo daliilkeedu muxuu yahayo waa wax yaqiini ah oo daruuri aan u baahnayn barasho yar iyo weyn laba garanayo gaal iyo islaamba inuu deetani ay kaba midtahay islaamkii la garanayo kale oo tawaatur xadeed bay inaguma soo gaadhay waa umuuro tawaaturay oo ficil ahaana laynaguma soo gaadhsiiyo tadbiiq oo kale umuuraha caynkaasi ee la mid maaha shay khabar ruuxiyo laba ay sheegeen oo u baahan bal ruuxii in la tawsiiqiyo oo la hubsado bal xaalkii haddana la baadho bal wax kaloo caaridaya inay jiraan si cillo iyo shuduud iyo waxa gaba uuga badbaado umuuro saasoo dee marka taa la wada helo dabadeed la odhanayo wixii waa suganyo waan aqbalaynaa imika taas lamid maaha kani waa wax ruuxu kuba qasban yahay saa daraaddeed xataa ruwaadiisiina suu inoo sheegi doono uma baahnin macadaala iyo waxyaalahaas oo imikaba dee akhbaarta qaarkooda dad gaari un ay soo gudbiyeen aynaan inagu uga joogin arag laakiin dee iyaga isku wada raaceen cadad badan oo beeni inay ku heshiiyaan ay mustaxiil tahay oo kala duwan ay soo naqliyeen oo kale warkii waa la iska aqbalaa waa la rumaystaa dadkiina waa dad aan bal markaa islaamba ahayn oo kale bal markaa in haddaba in taas saas buu u noqday dhammaantii wada maqbuul saas baaban u lahayn mabaaxista cilmigan oo ah in la barday mawduuciisa an dee yucraf almaqbuulu waalmarduudu taas hor usoo maray ama tamiisu saxiix wastaqiim waaba ka baxsan yahay o de isaga waa kaa wada maqbuulkaa waa kaan uma baahnayn in dadkiisii la eego la hubsado ee la wada aqbalayo dee taawe lidalika kaana mutawaatiru kulluhu maqbuulan walaa xaajata baahi loo qabaana ma jirto ila albaxi baxi can axwaali ruwaati ruwaadiisa aan idhaahno bultolo cadaala ma u sugnaata maxay tahay shuduud maka nabadgalay cillo maka nabadgalay taas looma baahnaba wey aqsaamu qaybihiisii yanqasimu wuu qaybsamaya alkhabaru khabarkii almutawaatiru tawaaturay ilaa qismayna laba qeybood buu u kala baxaa huma labadaa qismi waxa weeye lafdiyun wa macnawiyun waa mutawaatir lafdiya iyo mutawaatir macnawiya isagaa inoo sii kala bixin inoo sii cadayn waxama sharaxayno anis almutawaatiru alafdiyu waa kii isagu mutawaatirkaa ee lafdi loo nisbeeyey ama lafdigiisani uu dee tawaaturay wa huwa markaa kaa mutawaatirka lafdigii waxa weeye maa tawaatara kii uu israacraacay iska daba tegay ama uu tawaaturay lafduhu lafdigiisa iyo wa macnaahu macnihiisa misaalkaan ku garanaynaa mitlu xadiisi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar bal xadiiskaasi waa xadiis dee mutawaatira axaadiista mutawaatirkana waaba xadiiska ugu tiro badanba rawaahu waxaa wariyey xadiidkan bidcatun wa sabcuuna saxaabiyan dhowr iyo toddobaatan saxaabi baa wariyey waa asxaabtii rasuulka de marka la eegana laftigiisa macnihiisani uu keenayo ah rasuulkii ilaahay ruuxa isagoo u badheerayo garanayo waxan inaanu odhan been isagii ku abuurto oo ka sheega de inuu waciidkan weyn leeyahay waa macnahaan lafdigan aan hayne man kadaba calaya mutacamidanna waa lafdigiisii haddaba maxay tahay xadiidkani lafdi ahaanna waa inoo tawaaturo tirada badan baa warisay dee macnihiina kolley waa wax kaba laazimaya oo macnihiisii markaa lafdigiisan bay isku raac raaceen ruwaadii walow dee kolkol in lafdiga kadaba man qaala calaya man lam aqul oo kale man yaqul calaya maa lam aqul iyo alfaado sidaas ay jiraan waa lafdi keliya un waa macno keliya un bal markaa tirada intaa leego koley suyuudina jaamicu sagiirkiisa intooda badan ama waa kusoo wada arooriya isagoo kutubta ay ku kala sugan yihiinna ramzi u yeelaya ama ishaarayo sheegaya ciddii kala warisay haddii dee juziye juziye loo eegana isku martaba may ahaadeen oo axaadiisa saxiixa kuba sugan iyo kuwaan kuba sugnaynba axaadiisa way ka mid yihiin laakiin tirada badan bay yeesheen dadkii ka dambeeyeyna waa ka sii batay xadiiskaasba weeye lafdigiisa iyo macnihiisuba way tawaatureen almutawaatiru macnawiyu mutawaatirkii macnawiga ahaa wahuwa isagu mutawaatirka macnawigii maa tawaatara ku tawaature weeye macnaahu macnihiisa duuna lafdihi lafdigiisa duunka oo macnihiisi waa tawaaturay macnahan ka wada dhexeeya axaadiisani waa dee mid aan dhammaanba akhbaartaa inoogu sugan oo inoo agteynu dee yaqiin ku ah laakiin cibaaradan iyo lafdigan baan tawaaturin misaalka ayaa inoo sii caddayn bale wax misaal kalena waan sheegi mithlu axaadiisi rafci lyadayni fi ducaa marka la ducaysanayo gacmaha sare in loo qaaday axaadiisii ku timi baa faqad warada canhu waxaa soo arooray rasuulki ilaahi sala allahu calayhi wasalam naxwu miati xadiisin boqol xadiis wax ku dhow kullu xadiisin xadiis kastoo minhaa axaadiisa ka midana fiihi waxa ku sugnaa annahu rafaca yadayhi fi ducaa inuu rasuulku gacmihiisii sare u soo qaaday isagoo ducaysanaya laakinahaa laakiin axaadiisaas fii qadaaya mukhtalifa waa waqaa'ic iyo dhacdooyin kala duwan oo iskhilaafsan bay ku sugnaayeen fa kullu qadiyatin dhacdo kasta ama qadiyo kasta iyo waaqaco kasta oo minhaa qadaayaha kaba mida iyo waaqicooyinkaas lam tawaatar lam tatawaatar may tawaaturin waalqadru lmushtaraku qadarkii la wadaagsanayay beynahaa akhbaartaas kala duwan dhexdeeda ee ka dhexaysay wa huwa arafcu cinda ducaa'i waa marka la ducaysanayo gacma sare in loo qaadee tawaatara uu tawaaturay biictibaari majmuuci duruqi marka la fiiriyo duruqdan majmuuceeda oo muxuu misaalkii tawaaturkii macnawigaabuu inoo sheegayaa bal tawaaturkii macnawigaa maxay nooguma fasireen waa macne ama mawduuc axaadiis aada u kala duwan adigu ka wada dhexeeyoy wadaagsanayaan oo markan isu wada geysano macnahan kana waan ka helaynaa kana waan ka helaynaa kana waan ka helaynaa laakiin waxyaalahay axaadiistaasi ka hadlayeen way kala duwan tahay oo misaal ahaan rasuulku marka uu ducaysanayo gacmaha sare inuu u qaadayo waa shay ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee kolleyna waa khaarija asalaata salaada qunuudka dhexdiisa iyadna xadiis axmediye wariyeen waa kuba yimide inuu rasuulku gacmihiisa sare u qaaday xagga qunuudka laakiin ducooyin kale salaadu maba lahaa meel sare loo qaado ee waa khaarija asalaata haddaba koryeelkaas markaynu eegno xadiid saa man kadaba calaya mutacamidan oo rasuulkii ilaahay isagoo halkaa jooga ayuu gacmihiisa sare u qaado ruwaad intaa leegi ay wariyeen ma jiro waa dhacdooyin kala duwan maalan istisqoo kale rasuulku isagoo roob doon ama roob ilaahay weydiisanaya gacmihiisa weliba rafci aada u xeel dheer buu sare u qaaday xadiidkii anase ahaa markaas mooye maan aragna wuxuu ku xambaaraya nooc khaas oo xagga rafciga ah bal markaa taasi waa mid xadiidkaasi waa xadiid gaara rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalintii awdaa oo kale markii abu caamir alashcari la dilay ee dib abu muusaya ugu soo noqdeenoo uu dee markaa uu sheeguu u ducaynayey abu camir alashcari saxiixay kuga sugantay rasuulku isagoo ducaysanaya weliba weysaystay inuu gacmihiisa sare u qaaday oo kale taas dee qadaayan dhacdooyin kala duwan oo fara badan oo kolley majmuuco kaba mida axaadiisa xagga rafcigana nawowi uu ku soo arooriyey kitaabkiisa majmuuc welibana ma soo dhamayn dee barhkoodna malaha waxay baxasiya way ku khaas yeeleen oo iyaguna kala duwana rasuulku isagoo dee arrin kaleba ay tahay gacmihiisu sare u qaaday sida beder oo kale tan ay tahay markaa marka la ego dhacdooyinkani way kala duwan yihin maxaa inooga dhexeeya mid kasta aan ka soo qaadanaynaa gacmaha sare in loo qaado ducadii waa macnahaas mushtaraga ah ama waxaan kuba saabsanaa ducadiisani iyo arrintani waa qadiyo kale iyo xadiis kaley noqonaysaa marka qadarka mushtaraga ayaa tawaaturay tawaatur macnaha wuu noqonaya bal mithaal ahaan cali bn abi daalib oo kale shajaacadiisii kolley dee waa shajaaco alqaasi wadaani og yahay dagaaladii uu galayna kolley shajaacadaasi waxay ahayd wax daahira oo baarisa hadduu mubaarasa u baxo kale iyo marka shajaacada cali oo kale de waa macno marka la eego aan odhan karno waa tawaaturay laakiin haddaan eegno dhacdooyinkii dee ku tacalluqsanaa bal maalan uxud ama beder ama dagaaladii kale uu masalan ama fii cahdi rasuul gale ama berihii dambe dee xataa bayna almuslimiin kale sifiini oo kale iyo iyo jamal oo kale iyo dhacdooyinka dee inoo tilmaamaya shajaacadan iyo mubaarasadiisii mid kasta axaadiis bay iska noqonaysaa axaad oo gaar oo gaar ahaan aan tawaaturin ee markan dee dhacdooyinkaa badan laisu wada geeyo macnaha inooga soo baxaya waa shajaacadii cali waxaa kaloo ku misaalay xaatim uday nin la odhanayo jaahiliyadii kaba mid ahaa deeqsinimo lagu yaqaanay juudkiisaas iyo inuu deeqsi ahaa wax dee carab agteeda kollay shay saabit oo muqararon shaki lahayn yaqiin ahaa oo tawaaturay laakiin haddaan eegno juziyaadkii deeqtiisa tilmaamaya nin usoo hoydo maalin faraskiisa u qalay nin waxaan kale u sameeyey nin uusan u sameeyey mid kasta waa qadiyo gaara oo gooni ahaan aan u tawaatirin hadii la idhaha qadiyadan gaarkaa aan eegno bal masalan cali inuu mubaaraso ugu baxay bal masalan maalintii beder dee qolooyinkii isaga iyo xamsiya ay baxeen oo kale haddaan taas qaadano in idhaahno ha tawaaturto dee waxaa dhici karta axaadiis badan oo taa tilmaamaysa inay ama ruwaad badan ma helayno laakiin qadar halkaa waan kaba hellay waana xadiis saabita meel kalean ka qaadanay meel kalean ka qaadano shajaaca inoo soo baxday shajaacada waa macno markaas ee ka wada dhexeeya intii oo dhan juziye kasta gaar ahaan umay tawaaturin laakiin macnahan ay iyagu isugu yimaadeen waxaa fara badan ayaa kan tawaaturka macnawiga ay ku magacaabayaan oo tawaaturka macnawiga kaaba weyn wujuudu haddaba bal mutawaatirka jiritaankiis iyo inuu yahay mid la helayo waayo dee culimada qaar baa inkiray sida ibnu salax oo kale iyo ama cizadiisa haddii aanu inkirin be cizadiisa sheegtay kuwana dee wujuudkiisaabay inkireenba marka wuxuu leeya yuujadu waxaa la helaya cadadun tiro laa ba'sa bihi wax dhibi ana ba'si aanu ku sugnayn ujeedadu waxaa laa ba'sa bihi wuxuu ga wada aan yarayn dee aan ahayn dee kolley cadad iska roono aan wax dee dhibi aanay kuma sugnayn ujeedadu xag yari iyo waxaas oo min alaxaadiisi almutawaatirati axaadiistii tawaturtay kaba mida minhaa waxaa ka mida xadiisu alxawd rasuulka ilaahay xawdkiisa aakhiro dee saxaabo badan baaba wariyey aada buu u tawaaturay wa xadiisu almasxi cala alkhufeyn isaguna casharaat min asaxaaba ayaa almasx cala alkhufeyn inoo soo naqliyey waa xadiis mutawaatira wa xadiisu rafc ilyadayni fi salaadkaasi waa mutawaatir macnawiyo kani oo waa kan imika inoogaba soo baxay wa xadiisu nadar allahu imra'an samica maqaalati ilaa dhowr iyo labaatan saxaabi baa wariyey oo saxaabadii un kaba mida waa xadiis tawaaturay wakayruha kasiirin iyo taa keyrkeeda oo dee badan oo dee xadiiska man kadaba caleyhi mutacamidanna ka ugu sii horeeya uu yahay oo markaa waa majmuuco axaadiisa kaba mid ah oo tawaturtay way jiraan haddii aan qaadano tobankay wariyeenna waa mutawaatir sida u suduudi ku socdona tiradu way sii badnaanaysaaba oo intaa way kasii badnaanaysaa waayo kuwani intaba toban umay dhoweyne way ka sarreeyeen dadka warinayaaye laakiin low nadarna haddaan eegno ilaa cadadi axaadiis ilaxaad axaadiis aan mutawaatirka ina axaadiis ilaxaad laydhaha tiradeeda lawajadnaa waxaan helaynaa an alaxaadiisa almutawaatirata axaadiistii tawaaturtay qaliilatan jiddan inay aada iyo aada u yartahay oo macnaa malaa cizadii buu yar u tawjiihinaya ibnu salax iyo ay sheegteen markaynu gooni ahaan mutawaatirka eegna dee axaadiis waxoogaa ayaa inoo soo baxaysaa oo barhkood dee ay ka badiyeenba saddex boqol ay ku dhoweeyeen ama gaadhsiiyeen haddii bal markaa aan laakiin isbaaldhigno axaadiista aan mutawaatirka inta mutawaatirka axaadiista mutawaatirka axaadiis yaroo kooban bay noqonaysaa oo xagga بالنسبة لها وبالنسبة لأحاديث الأحد وين أشهر المصنفات فيه كويتنتي اللي ألفين ونفكي نوص يا شاغي إن بحث كسر تقسيم كأوضي وفقرنا أودا بيسين أيوه كتبتي لو ألفي إيه لو أريي حديث متواتر كاكو يوشهر وبناء لقد اعتنى العلماء وعلماء ويؤعنا يودين أو يهتمامين بجمع الأحاديث المتواترة أحاديث متواتر كأرورين تيدا لأرورية في مصنف كتاب مستقل قوني أه لو أرورية أو ديك عن كتبتي كلا كل احترين أخاصة ليسهل على الطالب كي طالب كأها أما الروح الطالب كأسوه فهد فضاده الرجوع إليها لابا وكتبتها اللابما فمن تلك المصنفات كتبتها وحكوامد أه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي وهو مرتب على الأبواب وحكو ترتيبتين أبواب ودي مكباب كي ظهراب لغنية أحاديث في دي تواترتين باب كاسين بو سنة تيسا كسو أرورين يا تافي قطف الأزهار وللسيوطي أيضا سيوطي لي وهو تلخيص للكتاب السابق وكتاب كاسي أسانيد بلا أسانيد بحذفي أو وحو إياهي كتاب بل مركاسين كي هورا تلخيصه labadooda war ma hayeen la madbaceeye mana arag nadm lmutanaasiri min alxadiisi almutawaatir kitaab magacan leh oo limaxamed ibni jacfar alkatani ninkaa katani ee qoladaa reer maqrib ahaa u sugnaaday waa nin caalimo xadiiskana cinaayo u lahaa oo waqtigiisuna aanu aada usii fogeyn kitaabkiisana waa mujalad yaroo ladiifa lagu madbaceeyey kolleyna wuxuu ku socday de dariiqa suyuudi waayo kitaabkiisa kutubtaas buu waxyaalihii kale dhaafee shardigiisa lahaa ayuunbuu kordhinayo ilaa saddex boqol xadiisiya waa gaadhsiiya waa kitaab yaroo adigu mujalad yaroo ladiifa ku madbacaysano isagu horta dee waa kitaab madbuuca de xadiiskii toban bal matalan ruwaadiisu ay gaadheenna waa ku sheegaya isagoo dariiqadaa suyuudi kuba socda bal kutubta ugu mashhuursan ee halkan loo alifay kolley qumaariyada nin ka midna mid buu leeyahay isaguna bal markaa waxa ay tahay waa kuwaasaa ugu mashhuursan المبحث الثاني مبحث كي لبعد خبر الأحاد خبر كي خبر الأحاد لورن يوي تعريفه لغة حق لغة الأحاد جمع أحد وأحد جمعي بمعنى الواحد أحد كنا دوحوها وواحد أي معنيه السلية هاي هو واحد أما يلمد يواتو متكي كريهون وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد حق لغة وي waxaa la yidhaahaa shaksi keliya wuxuu wariyo ayaa khabarulwaaxid la yidhaaha luqa ahaan istilaaxan xagga istilaaxa huwa khabarulwaaxidku ama khabarulaaxaad maa lam yajmac waxaan kulansan weeye shuruudan mutawaatirin mutawaatirka shuruuddiisii oo macnaa ruux keliya ku warinayo uun kuma koobnee xadiis kasta oo shuruuddii mutawaatirka aan laga helinba khabarulaxaad baa la yidhaha markaa shuruuddii mutawaatirka dee inay tiro badan oy caadadu mustaxiil ka dhigaysa been inay isku waafaqaan oy ku heshiiyaan ay wariyaan baaba ay tacriifkiisan ku soo maray hadday dee tiradu ay jirto laakiin aanay badnayn mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo baa wariyey heerkaa may gaadhin caqlan dee aan suurtagal noqonayn ama caadatan in waxa weeyaan been ay ku heshiiyaan khabarulwaaxid baa la odhanaya iyadoo hadda ruux wax ka badani warinaya laba iyo saddex wax ka badanba ay warinayaan oo wixii aan shuruuddii mutawaatirkee hore aanin laga wada helinba khabarulwaaxid weeye ama khabarulaxaad xukmu yufiidu wuxuu faa'iideynaya alcilm anadariya cilmi nadariya dee kolleyna maha guud ahaan heyna isagu hadhow arrin taqsiim kale u khuduuci doonaayo maqbuul iyo marduud buu u kala bixi doonaa waa kiisa maqbuulka ah kiisa sugan weeye ee khabar waaxidkii aan sugnaan isagu cilmi uu faa'iideynaya maba jirto ooa marduud eh waa kiisiibuu u jeedaa walow aanu imaka halkan dee khabarulwaaxidkii oo labadaba ay kadee kulansanayey uu imaka tan tacmiimiyey wuxuu u jeedaa waa kiisii sugnaaday saddex axaadiisa saxiixa markaas khabarulmaqbuulka uu inoogu soo horeysiin doonoo kale taas bay ujeedadiisu tahay maaha guud ahaan bakharulwaaxidku siaan mutawaatirka in haddii shuruuddii la wada helo meeshuda dee mutawaatirka guud ahaanba cilmigaa daruuriga yaqiintuu faa'iideynaya kan maha saase waa kiisii maqbuulkaan weye waayo maqbuul iyo marduud buu yeelan yufiidu wuxuu faa'iideynayaa alcilm anadariya cilmi nadariya maxaa cilmi nadariya u jeedaa ee cilmi daruuriyan soo maray daruurigina waxay noogu falsafasa waa waxaad hubto aada ku qasban tahay inaad saasun u ictiqaadiso ama aad saa ku rumayso aanad naftaada diidsiin karahayn ama cilmigana dee markaa taasi uma baahna baxhi iyo aqoon iyo waxyaalahaas iyo cid aan nadarba u helahayn baa cilmigaas u xasilaya ama cilmiga nadariga waa ayilcilma cilmi almutawaqifa isagoo ku taagan ku xidhan cala anadari baxhi iyo eegid iyo walistidlaal oo dee cilmiga halkani ruux kasta uma xasilaye ruuxu markuu bal wixii is urursado ee uu bal markaa eego shuruudahan iyo waxyaalahan aqbalkiisii loo dhigtay umuurahaas iyo taas istidlaalka iyo nadarka wixii kaba ku xidhan ee kaa dhasha marka de wixii daliishateed daliilkiisii tatabucdo aada halkaa kaba hesho ee yaqiineed ku gaadho istidlaalkan iyo baxsigan iyo adiladan aada urursatay ayaa cilmi nadariya ay yidhaahaan ama cilmi istidlaaliya bal markaa kaasu isagu dee faa'iideynayaaye maaha yaqiin markaaba adiga aada ku qasbantahay inaad saasun ku qaatood ku aqbashood ku yaqiiniso aqsaamuhu binisbati ilaa cadadi duruqi cadadi duruqi bal qeybaha uu kala baxaya marka la eego duruqda uu inagu soo gaadhay yuqsamu waxaa loo qaybiyaa khabaru laaxaadi khabarkii aaxaadka binisbati ilaa cadadi duruqi duruqdiisa tiradood marka la eega ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood waa kow mashhuurin casiizin gariibin ilaa mashhuurin wa ilaa casiizin wa ilaa gariib saddexaasuu kala baxaya wasaatakalamu waan hadli oo calaa kullin mid kastoo minhaa saddexdaa kaga mida bibaxsin mustaqilin mid kastaba baxsi gaara ayaan kaga hadlaya oo uu soo horreysinaya mashhuurka usoo horreysiye almashhuuru kole xoogaa baan ku yar darayna mashhuurkii tacriifu luqatan xagga luqada mashhuur huwa ismu mafcuulin ism mafcuul weeyo min shahartul amra amarkii ayaa muujiyey ayaa laga soo qaatay goormaa shahartul amra la yidhaah idaa aclantahu wa adhartahu markaad wixii muujiso ee daahiriso ayaa cibaaradan ama shahartu lamra la isticmaalaa marka amarkina muxuu noqonayaa waa wax daahir mashhuurun huwa mashhuurun waa ismi mafcuul waa ku dee la shuhroobay mauqda daahira eega cibaaradana saa aan xarakeeyun baa xarakeysanaysaan min shahartu lamra idaa aclantahu adigaa lagula hadlayaa goormaad hadalkaa odhanaysaa idaa aclantahu markaad wixii aad iclaaniso eed muujise waa adharta o aad daahiriso taa waxaan u leeyahay kole kitaabkana waxa dhici karta xarake ka duwan mar dambe ay noo timaado oan filaya inu saade meele ku arki jireen bal markaasna dib baan isugu baraarujin doonaaye waxaa jirta in idaadan kol tafsiir ahaan baa loola yimaadaa idaa tafsiiriye ayaa jirta sa ay tafsiiriyiiba ay u jirto mar dhaweyd baan soo aragnay marka waxa weeyaan halkan oo kale imaka halkan waa la odhan kari lahaa shahartu lamra ay aclantuhu wa adhartuhu oo ayda meesheedii bay taallaa idaadani maaha tii dee macnaayaasha kale lahaydee waa tafsiir ahaan baa loola yimaadaa markaa farqiga ay iyo idaa u dhaxaysaana waxa weeyaan ay iyada marka lagu fasirayo damiirkan ficilka dambe raacaya waa damiir mutakalim waa damiir mutakalim oo ruuxii baa iskaba hadlayaoo waxaad odhanaysaaba shahartu lamra ay aclantuhu wa adhartuhu laakiin idaa marka ay tafsiir noqoto oo waxa weeyaan wax lagu fasirayo ficilka kaba dambeeya hadduu dee ta'dan oo kale leeyahay ta mukhaadab bay noqonaysaa waa ruuxan baa lala hadlayaa oo waxaad hadalkaa odhanaysaa idaa aclantahu wa ashartahu kolleyna waa daabid waxa weeyaan ibnu hishaam iyo kitaabkiisa muqniga waliba laba beyd oo taasna waa raaciyaan ee uu kuba sheego markuu idaadan ama ayda meeshooda kaba hadlayo uu kuba sheego suyudna kitaabkiisa alashbaah wanadaa'ir naxwiya maha kan uu leeyahay ee fiqiga ah ama qawaacida fiqiga ah mid kaleu leeyahay oo ka waasacsan kanoo alashbaah wanadaa'ir san la magaciisa lagu magacaabo dabcaad dee laba mujalladoo burburan loo madbaceyna way jiraan dabca aduu nin doctor ahaa uu taxaqiijiyo ajzaa yar yar ahoo kolle kuweyd lagu madbaceyo sagaal mujalladna way jirtaa maca mujalladka faariska bal markaa kitaabkaasna iyo dee qolooyin kale oo kaba soo naqliya way sheegaan bacdina lakiin waa daabid macruuf aho ay marka wax lagu fasirayana damiirku waa damiir mutakalimee dambe marka idaa wax lagu fasirayana damiirka markaa ku jira ficilka dambe waa damiir mukhaadab wey oo idaa kanayta markaas idaa idaa kanayta biay ficil tufasiruhu faduma taaka dama muctarifin markaasaa waa amar aan la iskuba khilaafsana kolle kitaabkana wax ka duwan waan ku arki doonaa beelaaftisaan filaya haddii dee dabacaadka dambe aanay bedelnayn waxa weye laakiin taasi waa daabid ahaysanaysaa wasumiya bidalika biduhuuri waxaa mashhuur loogu magacaabay magacan luqada de waa calaaqadii ka dhexaysa macnihii luqawiya macnahani waa liduhuuri muuqashadiisa waxna waa wax daahira muuqday oo dee xadiis dariiq iyo laba iyo saddex iyo lagu wariyaa duruub tacaduday waa daahir istilaaxan haddaba xagga istilaaxa mar rawaahu ku wariyo weeye halaatatun saddex ay wariyaan iyo fa aktaru wax ka badan fii kulli dabaqatin dabaqo kastoo dabaqaadka isnaadka ka mida macnaha saddex iyo wax ka badan baa warinaya laakiin dee wax ka badan ilaa mutawatirkii buu inala geliye waatan ay halkan ku dabreenoo maa lam yabluq had inta aanu gaadhin xadda tawaaturi tawaatur xaddihi oo saddex iyo wax ka badan oo dee laakiin aan gaadhsiisnayn tawaaturka xaddiisii ayaa warinaya saddex iyo afar iyo shan iyo waxaan adigu xaddii tawaaturka gaadhin bal haddii la doorto qoladii aan qaadano qowlka yidhi waa toban baa ugu yarna dee toban wixii ka yaraaba markaa wuxuu noqonaya khabar mashhuura misaaluhu xadiisi in allaha laa yaqbad alcilma intizaacan yantazichu min alcibaada xadiiskii macruufkaa weeye saxiixayn xadiiskaasba weeye oo wuxuu leeyahy waa xadiis mashhuur oo istilaaxaan mashhuur oo duruqdiisa ayaa tacaduday oo saddex iyo wax ka badanba waa lagu wariyey almustafiid waa qeyb adigu mashhuurkii kaga mida ama mashhuurkii luqatan xagga luqada ismu faacilin ismu faacil weeyo min istafaada istafaada ayaa laga keena waa istafaada alkhabaro hadii la dhaha khabarkii waa faafay un weeye mushtaqun min faadal maa biyihii ayaa macnaa fatahay oo dee marka hadii la dhaha faadal waadi oo kale ama faadal inaa biyihii marka intuu weelkii buuxsamo hareero ay kaba daataan waa biyo markaa batay oo ziyaaday taas baa loo isticmaalaa haddaba halkaasaa ishtiqaaqiisu yahay wasumiya bidaalika waxaa taa looguma magacaabay kana khabarka mustafiid loo yidhi iyadoo dee macnaha waa calaaqadii ka dhexaysa macnihii luqada iyo macnahan istilaaxi waa lintishaari sa dee biyaha imanka ama webiga iyo dee dooxii iyo dixdii qararkeedii jebiyeyba ay u faafayaan oo kale ama weelkii markuu buuxsamaha hareeraha kaba daata ayaa khabarkana duruqdiisa tacaduday daraaddeed ayuu la faafayaayo bal markaa tan baa looguma magacaabay istilaaxan xagga istilaaxa ikhtulifa fii tacriifi adigu waa qeyb mashhuurkii kaba midaan leenahay اkتلف في تacriiفi waa lasu khilaaفay عalى ثaلaaثaةi أqwاali wahiy macnaa waa sida uu ku xambaaranya barhkood maxay dhahan kow huwa muraadifu لmashhuur mashhuurkin buu la mid yaho mashhuur iyo mustafiid waa isla mid isagu fangeri ama isku mid yihiin itidin huwa akhaصu minhu maye waa ka khaasan yahay oo لأnnahu yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi mustafiidi mustafiidka waxaa loo shardiyaa an yastawiya ضarafa isnaadi isnaadkiisa labadiisa dhinac inay sidmaan walaa yushtaradu dalika fi lmashhuuri mashhuurkii looma shardiyayo tana waa maxay barhkood baa lemayy dee mustafiidku waa qeyb mashhuurkii kaba mida markaa kullu mustafiidin mashhuurun walaysa kullu mashhuurin mustafiidan bay markaa noqon walaa cagsa oo markaa maxay tahay mustafiidkii waxaa loo baahan yahay haddaan eegno xagga hore ee sanadku leeyahay ama de waa xagga dambe marka inaga markaan eegno xaggeena laga tiriyo ama halkaa uu kasoo bilaabmayo ilaa qeybihiisa ugu dambeeye lasoo gaadhayo waa inay sidmaan oo tirada aan dee waxa weeyaan aanay tiradu yaraan oo marna aanu casiis iyo qariib iyo hoos ugu soo dhicin taas weeye amaa mashhuurka haddii dabaqo dabaqaadka ka mida aan tiradii kaba helo oo dabaqaadka qaarkoodna uu hoos tiradii ugaba dhaco xadiidkii mashhuur iyo casiis baa kuwa kulmi kara ama mashhuur iyo qariib baa kuwa kulmi kara oo markaa taasi waxay noqonaysaa halkii uu ina yidhi fii kulli dabaqatin kolley dee maaha taa idlaaqeeda ee kolkol xadiidka cize iyo shuhruu kulansan karaa oo masalan xadiidkii inama alacmaalu binniyaat dee xaggiisa hore walow dee qariib la odhanayo inta badan tirada yar bay xukunka siiyaan oo tirada badan ay kaba siiyaan dee haddana xagga dambe marka la eego daraftiisan kale barhkood waa kuwa mutawaatirba kaba cabiray ama mashhuurba yidhi oo kale dee bal masalan axaadiista qaar baa dhici karta laba saxaabiyiintay wariyeen marka dambena saxaabi kariyo xataa labadii kaa mida toddoba iyo in ka badan ay kaba sii wariyaan oo uu kasii bato shuhra ay xaggaa dambe ugaba timaado isagoo dariiqa casiiskaba ah oo bal mala naxnu awalun alaakhirun bal markaas bal markaa xadiidkaas oo kale haddaba mustafiidkii markaa taasuu yahay oo isagii waxaa la doonaya inay dabaqaadkii oo dhan ay dee farabadineen ama cadadkan ziyaadadii uu jiro mashhuurkii taas shardi maaha waa qowl isaguna kaas huwa acamu minhu waa qowl kaleo isagu mustafiidka ay ka dhigeen inuu yahay ka waasac caamka ah mashhuurkuna qeyb kaba mida yahayo ee cagsulqowl haani oo laydhaha markaa mashhuurkii waxa u shardiya dabaqaadka sanadka o dhan iyado dee inay tirada aanay marna hoos ugaba dhicin laakiin mustafiidka shardi uma aha calaa kulli xaalin mustafiidku dee laftigoodii inta badan isticmaalayeen maaha kay intooda badan isticmaalayeen waa mashhuur mashhuurkay isticmaalaan barhkoodna mustafiidka dee rutbay kaba dhigaan sidaa mashhuurka kaba sii yar sarrayso kaloo mutawaatir xaddiina gaadhin be laakiin bal mashhuur kaas baa inooguma badan ama inta badan la isticmaala kawe almashhuuru hayru listilaaxiyi mashhuurkii aan istilaaxiga ahayn oo ujeedadu kaa imika inoogaba soo baxay waa markay muxadisiintu mashhuur inta badan idlaaqaan waa ka loo jeedo waana ka isilaaxiga ah haddaba mid baa jira mashhuur aan kan isilaaxigee laynoogu tacriifiyey maa rawaahu halaaثatu fa akar kaasi waa kii isilaaxiga ahaa kaa aan ahayn baa jira kii max waa kan inoo sheegayo wuxuu ihi wayuqsadu bihi waxaa loola jeedaa mashtahara cala alsinati carabada dadka dhexdood wixii ku shuroobay macnaha ujeedadu waxaan dadku ay wada maqleen ee faafay ee taasi iskaba shuroobay min gayri shuruudin tuctabar iyadoo shuruud loo ictibaarinaya aanay jirin macnaha dadkii ayaa inta badan maqlay dadka dhexdooda ku faafay waxa weeyaan waxaan shuruuddii markaa la ictibaarinaya ma jirta kaas baa loogaba jeedaa waana dee muhimka caynkaasa kutubtooda uu inoo sheegi doona inaan cinaayo u yeelano idilaaceenu aan ku badino iyo aqrisashadeena waayo waxyaalo badan oo axaadiistaas ama kutubta aan ku arkayna ama khudab laguma maqlayo ama taas ayaa dee waxa ay yihiin iyo darajadooda ay kuma sugan yihiin oo waa mashhuurkan istilaaxiga ah aada bay muhiim u tahay inuu ruuxu ilmaam weyn uba yeesho fa yashmulu wuxuu kulansanayaa kani yashmulu iyo yashmalu labaduba waa caadi maa lahu isnaadu waaxidu isnaad keliya mid leh oo xadiis sanad keliya leh ayaa shuhroobayo dadka dhexdooda kuma shuhroobaya wamaa lahu akaru min isnaadin isnaad wax ka badan leh oo kolkol mashhuurkii silaaxiga ah baabu la mid noqonayaayo xadiis isnaad wax ka badan lehina waa shuhroobaya wamaa laa yuujadu lahu isnaadun aslan waxaan isnaadba loo helahayn oo kolkol waxa dadka dhexdooda ku faafaya waxaan asalba lahayn dadkina way wada maqleen xadiis buu u noqday mana aha waana shuhroobay sdee waxa weeyaan oo kale culamaa ummati ka ambiyaai bani israaiil oo kale waxaa dhici karta dee in badan ay maqleen oo kale bal markaa haddana dee asal ma laha oo dee xadiis asalle ma aha ama rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh macnuhu waa macno dee saxiixa waxaa loogaba jeedo axaadiis kale macnihii lagaba qaadan laakiin lafdigan maaha bal markaa saas oo kale kaasna wuu noqonaya anwaac lmashhuuri qariil istilaaxiyi bal markaa anwaacdiisii iyo waxa dambe u kala baxaya ama dee waxa weyaan umuuro kale ayaa inoo yar dambeeya cashirka halkaas inoogu joogay allah subxana watacaala waxaynu kusoo jirnay mashhuurkii adugu dee waa qeybtii oo isaguna qeybihii khabarul axaadka kaba mid ah mashhuurkana laba ayuu inoogu sheegay horta ka hore waa mashhuurkii istilaaxiga ah waa kan dee marka horeba maqsuudka ah ee baxsiga lagaga hadlayo oo waa xadiiska bal saddex raawi iyo wax ka badani ay wariyeen aan gaadhsiisnayna xataa waatur bal xagga hadduu saddexda sii dhaafo oo uu ka sii bato anila xataa waatur gaadhin taas baynu ku soo aragnay lafdiga mustafiid iyo farqiga u dhexeeya mashhuurna wuu inoo soo sheegay bal markaa waxaana uu fiqradii afraad kagaba hadlay mashhuurkaasi waa ka istilaaxiga ah mashhuur aan istilaaxayna inuu jiro oo ujeeddadu ay tahay axaadiista ama waxyaalaha adugu xataa xadiis bayaanay noqonine xadiis lagaba dhigay dee xadiisaan dadka ay u maqleene dadka dhexdooda ku faafay carabadoodana dee kusoo noqnoqda ee saa uguba shuhroobay marka kaa iyada shuruudaan soo marro saddex dariiqio wax ka badanayo shaa lama ictibaarinayo ee waa xagga inuu yahay wax shaayaca dadka dhexdooda mashhuur ku ah ku faafay un tii buu inoo wado markaa kaasi mashhuurkii istilaaxigaa kolkol dee mashhuurkan khayru istilaaxiga uu noqonaya isagoo saddexdii dariiq iyo wax ka badan leh ayuu dadka dhexdooduna mid aada u macruufo ku faafay uu noqonaya oo waabay ku kulmayaan suurooyin ee kolkol mid isnaad keliya leh oo qariib la odhanaya xagga inoo soo socota ama aan isnaadba lahayn oon asalba lahayn oo mawduuc la odhanayana dee isagoo xadiis ahaan dadka dhexdooda ugu faafay uu jiraa marka halkaasuu inoogu joogo balamsiladii baa inoo harsanayd anwaac lmashhuuri hayri listilaaxiy wey mashhuurkii aan istilaaxiga ahayn halkaasaan filaya inaan ku joogsado mashhuurkii aan istilaaxiga ahayn qeybihiisii iyo anwaacdii mashhuurkii istilaaxiga waan ka soo baxnay mashhuurkii hayru istilaaxiga ana wuxuuna yidhi yuqsadu bihi mashtahara cala alalsina min gayri shuruudin tuctabar horta waa kaasun haddaba bal qaybo u kala baxaa ee qaybihiisii lahu waxaa u sugnaaday anwaacun anwaac kasiiratun badan asharuhaa ta ugu mashhuursan anwaacda uu leeyahay waxa weeye taqsiimka soo socda alif mashhuurun bayna ahli lxadiidi khaasa mid isagu shuhroobay ahlu xadiidka dadka cilmigan xadiidka dee aqoonta iyo cinaayada ule dhexdooda un kuba shuhroobay gaar ahaan laakiin dadka kale dhexdooda aan sidaasba mashhuur kuba ahayn ومثاله مثال kiisu waxa weeye ka xadيiث أنس أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qنta شhهرا بعd الركوع يdعو على رعل وdكوانا waaba xadiis anas ibnu malik warinayo o rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu qunuuday bil isagoo bacda rukuucda dabadeed yadcuu habaaraya calaa riclin reerka ricli laydhaayo wadakwano waa nimankii quraadii laayey xadiidka bukhaariya muslim baa wariyey ahlu xadiidka dhexdooduu mashhuur ku yahay buu leeyahay ujeedadiisu waxa weeyaan duruq tacaduday buu leeyahay oo iyaga mashhuurkoodii istilaaxigaa xadiiskan wuu noqonayaa laakiin dadka kale iyagu culimadaase fuqaho oo kale ama qolooyin kale aqoon sare oo aada u sii dheer xadiiska u lahayn dee aqoon weyn hawba lahaadeene waxaa dhici karta agtooda inay qariibsadaanba xadiiskan bal kolley taa idaaxiisu waxa weeye dee say dee qolooyinkii markaas asuyuudi oo kale iyo iyagu tadriibkiisa uu kuba sheego xadiidkan nin taabiciya oo sulaymaan utaymi la yidhaaho aada u mashhuura warinaya oo ka warinaya nin kaleoo taabiciya abi mijlas la yidhaah laaxiq ibnu xumayd kunyadiisa ayaa aada loogu yaqaana ninkaas baa anas ka wariyey marka marka la eego qolooyinkan ahlalxadiis xadiiska abi mijlas baa anas ka wariyey oo qolooyin aan abi mijlas ahayna dee anas way ka wariyeen oo duruqdiisu waa tacaduday bal xagga saxaabada imanka saas waxa weeyaan horta bal anasun markaan eegno abi mijlasna cid aan sulaymaan ahayn oo jamaaco kale ama tacaduday baa jirtoo ka wariyey oo xaggaasna duruq tacaduday buu leeyahay sulaymaan marka la eegana jamaaca ka warisay oo duruqdiisu way tacaduday oo marka iyaga agtooda mashhuur buu ku yahay dee duruqdii tacaduday ee xagga mashhuurka ay u shardeeyeenna waa leeyahay laakiin dadka kale se fuqaha iyo qolooyin kale waxaa dhici karta inay xadiiskan qariibaba kuba tiriyaano sababtu waxa weeye dee horta cahdiyada hore oo dhan raggan dee fuqahada ahaa aqoontooda ay xadiis u lahaayeenna aqoon sare ayay ahaayeen ay duruqdiisa yaqaanaano bal rag quruntii dambe rag badan oo dee muxadisiin ahaa ama raggii xadiiska loogaba soo qasti jiray ahaa in badanoo qolooyinkii ahla ra'yi la odhan jiray waqtiyadii hore quruuntii hore kaba mid a ama fuqahada ahaa ayaa waxay axaadiis kaba xifdisnayn ama ay kaba yaqaaneen kaba badnayd taa hore oo iyagu way aad bay u sarraysayba bal markaa waxaa dhici karta dee dadka kale qariibsigooda inay qariibsadaan sababto dee waxaa badan sulaymaan utaymi anas waa sida la-aan buu wax kaga wariyaa macnaa anas waa nin la kulmay in badanna la kulmay axaadiisiisa badanna anas cidi uma dhexayso xadiiskana abi mijlas baa u dhexeeya marka jaanibkaa daraaddeed baa dadka kale agtooda aanu mashhuur kuba ahayn oo dee duruqda yaqaaneen oo sulaymaan taymiin anas kaba wariyo tani way khilaafsanta oo nin baa u dhexeeyo jaanibkaa inay kuba qariibsadaan oy wax qariiba kuba tiriyaan ayaa dhici karta oo hadiyadoo dee riwaayada anas ay u badnayd riwaayada sulaymaan ay u badnayd inuu anas waasdalaan kaga booriyo bal markaa waa jaanibkaa dadka kale ee culumtii kale yaqaanay dee xadiisna wax ka yaqaanay aanay agtooda tani mashhuur kuba ahayn oo dariiqan baan agtooda mashhuur kuba ahayn oo dee kii aan badnayn oo duruqda kale waxa ka badnayd sulaymaan tayma inuu anas waasdalaan kaba wariyo markaa jaanibkaas baa keenay ahlu xadiiska gaar ahaan uun inuu mashhuur kuba noqda culimadii kale ee iyaguna macrifana xadiiskii u lahaa laakiin dee aqoontooda badan cilmi kaleba ay ahayd inay tan qariibsadaanba kaasi waa mid ba mashhuurun bayna ahli lxadiisi waalculamaa'i waalcawaam mid isagu mashhuuraho ahlu xadiiska haddii la eego agtooda duruq tacaduday buu leeya waa mashhuurkii istilaaxiga ahaa culimadii kale iyagana waa dee mid ama si un ay usoo qaataan oo agtooda kuba faafay oo ku badan iyaga agtood dadkii cawaamta way maqleen oo aad bay u maqleen oo agtoodana mashhuur buu ku yahay bal markaa waa mashhuur carabadii dadka aada ugu shuhroobay sida cawaamtii culimadii agtooda ku soo noqnoqod badan oy aada u yaqaanaan muxadisiintii marka gaar ahaan la eego dee duruq tacaduday intuu leeyahay oo saddex kaba badan taas ama saddex mee gaadhsiisan ee agtooda mashhuur kuba kaasna waa mid oo misaaluhu almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi waa xadiis bukhaariyo muslim ay wariyeen xadiiskaasi horta cinda ahlixadiis mashhuur buu ku yahay oo dee cabdillaahi bni camrin saxaabigaas xadiiskii almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani walyadi waalmuhaajiru man hajara laakiin walow intaa walmuhaajiru iyo ay bukhaari afraadiisa ay tahay ee baltan intan uu inoo soo dhigtay cabdillaahi bni camrin xadiiskii bukhaariyo muslim way kaba wariyeen abu muusa alashcari iyadoo ayul islaami khayrun laftigiisa uu ku bilaabmaya ahaa rasuulka in la weydiiyey ayaa isaguna lafdigan buu rasuulka kaba wariyey iyadna bukhaari iyo muslim way wadaagsadeen jaabir ibnu cabdillaahi isaguna laftigan waa wariyo isagoo muslim uu isaga kitaabkiisa uu kuba sugan yahay bal haddaan saxaabadii oo kaliya eegno dee jaabir iyo cabdullaahi ibnu camrin iyo abu muusa alashcari o welibana bal si guud saxiixayn waa ugu sugan yihiin walow dee labana ay isku waafaqsan yihiin midna muslim gaar ahaan u leeyahay dee duruqda intii dambe way sii tacadudaysaa way sii badnaanaysaa cinda ahliadiis markaa mashhuur buu ku yahay oo duruqdii tacaduday waa leeyahay culimada kalena dee waxa weeyaan iyaga agtooda waaba dee kusoo noqnoqdaa istidlaalkoodiiyo umuuro ka badanba umuuro badanba waa agtooda mashhuur caamadina maqle oo waa axaadiisa had iyo goor dadka ay maqleen oo dee isdilaalka badan iyo dee jawaani badan oo loo soo qaato daraaddeed ay dadkii caamad ahaana u maqleen oo dhexdoodana waa mid la maqlay oo faafay bal markaa kaasna waa mashhuur dee dhammaanba istilaaxiina waa buuxinayaa shuruuddiisii ama ay ictibaarin jireen dhinacii kalena dadka dhexdooda wax ku faafay weeye mashhuurun bayna alfuqahaa'i fuqahada dhexdooda mid ku shuhuroobay ujeedada kani waa mashhuur hayru istilaaxiya fuqahadii dee waxa weeyaan iyagoo u baahan bal marka la eego macnahan uu keenayo oo dee had iyo goor kutubtoodii kuba soo noqnoqda istidlaal ahaan iyo adugu bal istinbaad ahaanba agtooda mashhuur buu kuba yahay walow aan cinda almuxadisiin marka la eego duruqdiisu aanay dee mashhuurkii noqonayn iyaga istilaaxooda ahaa oo fuqahada agtooda macnaa waa wax kasiiru dawaraani fii kutubihim misaaluhu xadiis abqad alxalaala ila allahi alalaaq xadiidkaa weeye macnaa wax dee sidiisa u jaa-isa waxa rabbi ugu necab yahay waa dalaaqii xadiidkan xagga hoose wuxuu yihi صaxaxu اlxaakimu fi lmustadraki waaqarahu dahabiyu lakin bilafdi ma axala allahu shayan abqada ilayhi min aalaaq na xaakim baa kitaabkiisa mustadrak kuba soo saaray waana saxiix yeelay dahabina kuma diidin taase waa ku waafaqay laakiin lafdiga xaakim wuxuu ahaa buu sheekhu leeyahay ma axala allahu shayan abqada ilayhi min aalaaq adigu labada lafdiba abi daa-uud baa wariyey kan matiga u inoo dhigtay kan uu xaakim imika uu sheekhu xagga hoose inoogu nisbeeyeyba waa wariyey oo bal markaa lafdigan hore abi daa-uud isagu mursal ahaan buu ku wariyo nin muxaarib ibnu disaar la idhaaho taabiciga ayuunbaaba soo naqliyey maa xala allahu shayan rasuulka ilaahay lafdiga dambe matiga inooba yaalana ee abqadu alxalaali ila allahi adalaaqna abi daawud waa wariyay islababa xadiis oo isdaba socdo isagoo muxaari ibnu disaar markaa ibnu cumar kaba warinayo mawsuul ah oo ujeedadu mawsuulnimo iyo mursalnimo ayuu labada lafti ku kala wariyey walow dee guud ahaanba xadiidka irsaalkiisa ay abuu xaatim iyo bayhaqi iyo daaraqudniyo ay raajax yeelaan oo xataa dariiqa mawsuulka ah rijaashu waa wada siqaad labada dariiqba ee waxay raajax yeelaan dariiqa isagu mursalka ah ayay aimadaasi raajax yeelaan xataa kan mawsuulka laakiin labada laf mawsuulnimo iyo mursalnimoba waa lagu wariyey bal haddaba dee fuqahadu agtooda dee marka abwaabu dalaaq ay joogaanna waa xadiis had iyo goor aanay kaba tegin bal huu xaakim yidhaahaa waxaaba roon dee baabka dalaaqa in lagu bilaabo oo kaleo isaga loogu horreysiyada waa siduu mustadragiisa kuba yidhaaho agtoodu ku yahay xagga marka la eego cinda almuxadisiin dee shuruuddii tacadu marka la eego saddex dariiqiyo inuu yeesho wax ka badan tii iyada lagama helayo ee fuqahada agtoodu kana aada macruuf uguba yahay mashhuurun bayna alusuuliyiin usuuliyiinta dhexdood mid kuba shuhuroobay misaaluhu xadiis rufiic can ummati alkhadaa'u wanisyaanu wama stukrihu calayhi xadiidkaas bawe ummadayda waxaa laga kor yeelay khada khada ma jira maaho khadaba maba laho waa laga kor yeelay macnuu ee qabasho loo qabto weeye mu'aakhadadii khada iyo mu'aakhadadii nisyaanka waxay u sameeyeen iyo mu'aakhado loo qabto wixii iyaga lagu qasbaa laga kor yeelo macnaa waxaan la kor yeelay maaha waxyaalahan in laga masaxayba ummadii ummadaan khada ka dhicin oo nisyaan ka dhicin oo taas ma ee waa in loo qabto waxan oo dembi loogu raaco oo iyadii marka ay wax ugaba yimaadaan taas ayaa lagaba kor yeelay saxaax ibnu xibbaan walxaakim marka bal xadiidkan dee waaba xadiidkaa labada imaam ay saxiix yeeleen laakiin marka la eego iyagoo dee kolley ma usuuliyiintu in badan iyo jawaani badkay ahliyada iyo waxyaalaha kaba hadlayaan dee soo qaato uu kusoo noqnoqdo agtooda ayay dee agtooda mashhuur bukuyo macnaa kutubtoodu kasiira daawaraani fii kutubihim wa kasiira alwuruudi fii kutubihim kutubtooda had iyo goor kusoo noqnoqdaayo marka khaasatan dee ahliyada iyo cawaariqdeeda iyo waxyaalaha ama cawaariqda ahliya kaba hadlayaan ee kama tagaan oo agtooda mashhuur buu kuba yahay dee xaggan kalena waa tan qolooyinkan ay saxiix yeeleen mashhuurun bayna nuxaat nuxaadda dhexdooda mid isagu mashhuroobay misaaluhu xadiis nicm alcabdu suhaybun low lam yakaf illaaha lam yacsih laa asla lahu buu leeyahy macnaa nuxaadi khaasatan lowda iyo ama dee markay kaba hadlayaan oo kale iyo macnaheediyo ama waxyaalaha ay keento ayay dee soo qaataan mise amsiladooda ay soo qaataan buu kaga mid yahay marka kale dee nuxaada un ma waxa dhici karta qolooyinkan balaaqiintuna qeybta macaamiga markaas ayay way soo qaataan oo kale waxaana nicma alcabdi marka wuxuu leeyahay wax asaluu leeyahayna ma jirto oo ujeeddadu dee sanad imaka aan u hayno oo uu leeyahay taasoo xadiisaan markaan ugu ictibaarino marfuuca taasi ma jirto kole macnaha looga jeedaana nicma alcabdu sahiib low lam yakaf illah lam yacsi haddaanu ilaahay ka cabsanahayn ma caasiyeento waxa weeye dee xataa dee imaka ruux kol khawf iyo cabsi ayaa u geysaba inuu xumaantii kaba dhowrsado dee ruuxna garashadau rabbigii garanay xataa haddaanay cabsidaasi aanay kuba jirinba dee xuban lilaahi subxaana wa tacaala wa taqaruban ilayh iyo taas buu isaga ugaba tegi lahaa ujeedadna waa taasoo bal waa dee inu xuban lilaahi subxaana wa tacaala waxaan ugaba tegayo xataa haddii aanu ciqaabta kaba aamiyahayna kolle kuma dhaceen baltan weeye adugu muhimka waxa weeyaan isagoo asal ma laha ama nuxaadi ha sheegto ama balaaqiyiin ha sheegeen ama qolooyin kaleba kutubtooda ha kuba soo arooro bal taas wey koleynan suyuudi kitaab de waana meelaha tadrib raawiyaba u asalay marka kalaamadiisan iyo taqsiimkiisana kitaabkiisa cuquud uljumaan la yidhaha suyuudi leeyahay waana kitaab balaaqa ah oo uu ku nadmiyey kitaabka talkhiis la yidhaahe uu khadiib lahaa ayuu ku nadmiyey isagu kitaabkaas talkhiis markii uu nadmiyey kolley dee kumbaydiya waxbuu gaadhsiiyey waana nadmi marka la eego alfiyadiisa dee markaa naxwada oo kale iyo aada ugaba sahlan oo aada uga dabacsan oo dee bal alfiyadiisan suyuudi ee mustalaxa marka la eego xagga alfaad ahaan iyo uslub dee uu ka yar dabacsan yaad moodaa xagga nadmi ahaanba kolleyna isagoo dee dhalinyaro ah ayaa nadmigiisaasi haya waxaan filaya laba iyo labaatan jir kama badnayn marka uu kitaabkaa nadminayey oo isaga markuu kitaabkaa nadminayey oo waxaan filayaa intiinan tadriib raawi sharxin bay ahaydba isan filayo horta xagga nadmiga walow dee tadriib raawi alfiyada suyuudi ee mustalaxa tadriib raawi horeeye kitaabkaas baa adugu mar uu qeybaha hore kitaabka ayuu kolley kusoo qaataa marka hore dee wixii ay balaaqiyiin iyo nuxaadiya ay usoo qaadan jireen ayuu markaa misaal ahaan uu ahaa markuu taas buu yar dheereeya kaba hadlaayo marka dambuu faa'iido yar dhigtaa idhaaho waxaa badnaatay dee weydiin la isweydiiye bal xadiidkan markaas baa wuxuu ka soo naqliyey subki baha-udiin kitaabkiisa carus larfax afrax kolley subkina waa usro dhan baa subkiya la yidhaahaayo wada dee cilmigana cinaayey iyo ihtimaam iyo taaliif ku wada lahaayo ka ugu weyni waa odayga ama aabahood waa taqiyudiin cali bni cabdilkaafi waa ninka dee uguna aqoon badnaa marka la eego xagga culumta uu kulansaday uguna dade odaygana ahaaba reerka oo subkii waa ninkii ay dee masaajisha qaarkood sida masalada siyaarada iyo ibnu taymiya iyo iskuba radeeyeen walow ibnu taymiya ka weynaa isagu balkaas isagu waa taqiyudiin baa la ydhaha waxaa jirta laba nin oo uu dhalay oo midna taajudiin la ydhaha midna bahaudiin taajudiin waa ninkan dabaqaatu shaaficiya alkubra iyo jamculjamaamican iyo منع المواaنع iyo aلأشhبaه والنadاaئر iyo kutubtan mashhuurka mcid النcم وmid نqm iyo kutubta adigu aada macruufka way aada u faaftay nin kale weeyo isaga taajudiin baa la ydhaaha qaadina waa ahaa waqtiyo dee culumta kala duwanna waa leeyahay isagoo labiyo afartan sa adigu meelaha afar iyo afartan gaadhin baabu dhintay nin kalaa jiray walaalayiin oo bahaudiin la ydhaha isaga ka da-weynaa laakiin ka hor dhinto isna da-daasun ku dhintay afartameeyahaasun kuba dhintayoo isaguna kutub buu leeyahy uu kaba mid yahay talkhiiskan balaaqada kitaabu kuwa sharxo caruusulafraax la ydhaha haddaba kolleyna waana qoys xagga xadiidkana cinaayo guud ahaan u wada lahaa waayo aabahood baa cinaayo weyn u lahaa xagga fiqi ahaanna dee aad bay asal uguba ahaayeen iyadoo kani uu xaggan culumtan kala badsadeen bahawdiinkaas baa wuxuu kaba soo naqliyay kitaabkiisa inuu sheegay inuu khadiib uu rasuulka u tiiriye waa khadiib albaqdaad imaamkii muxadiska ahaa ama xaafidka ahaa uu tiiriyey aadna intuu u tatabucay aanu isagoo marfu dee ibnu maalikna uu kitaabkiisa kaafiya uu u tiiriyey cumar ibn اkhadaab kalaamkii cumarna kama helin rasuulka ilahi isagoo marfuucana kama helin isagoo aada u baadhbaadhayo kolley waana hadalkay ku soo celiyaan ama isagoona ay kuba raacaan jalaaludiin maxali kitaabkiisa jamculjawaamic uu kuba sharxay iyo badru dumamini mala sharxiisa muqniga laakiin suyuudi baa muxuu yidhahaa isagoo dee waktiyada waana dhowr iyo labaatan jirkiisii isagoo lana aad baan uguba farxay bal asal iyo raad baan u helay buu kitaabkaa kuba yidhaa asalka uu helay laakiin maaha suhayb buu leeya waa saalim mawla abi xudayfa saxaabigii la odhanaya macruufka ahaa saalim mawla abi xudayfa kaas buu usoo arooray cumar xaggiina waa kaba soo arooray markaa isagoo sanadkii dhammaynaya markaasa meerta wuxuu raacayaa inuu arkay fatwo loo dhiiba dee la weydiiyey su-aal la weydiiyey xaafid alciraaqi oo masaladan ahayd oo uu yihi waxaan arkay ibnu carabi oo kitaabkiisa ibnualcarabi baan ujeeda oo kitaabkiisan uu tirmida kuba sharxay isnaad la-aan kusoo arooriye laakiin isnaad muu sheegin isaguna waa inta kuba dhaafay aduu bal markaa wuxuu yii kusoonayaabuu nucaym kitaabkiisa xiliya isagoo dee cumar ibn khaaab kalaameye marfuuca laakiin dariiq cumar ibn khaaaba iyo dayrimi kitaabkiisa musnad alfirdows isaguna cumar ibn khadaaba uno marfuuco laakiin cibaaradu ay ahayd ba saalim ee aanay suhayb ahayn waa sida u faa'iideeyo bal markaa halkan dee saasaaba dhacdi meelahanba bal waxaan filaya anu cibaaradiisa tadriibnay intan may dhaafsanayn waa sida u faa'iideeye kitaabkiisaas cuqud uljumaan dee bal markaas ama sharaxiisa uu ku leeyahay alfiyadiisa balaaqada suyuudi mashhuur bayna alcaama waa mid isagu shuhuroobay caamada dhexdood oo ujeedadu dadka caamada in badan maqlay maqlay bal xadiidka martabadiisa waxay doontaaba noqoto oo way soo qaataan oo dee carabadooda ku dhex shuhuroobay misaalu xadiid alcajala min ashaydaan de waa run oo aad buu tani ay mashhuur iskaba tahay alcajala min ashaydaan iyagoo barhkood aanay dee xadiisaanba dhici kartay inaanay usoo qaadan aanay uhaysan laakiin hadal la maqlay weeye alcajala min ashaydaan akhrajahu tirmidiyo xasana waana xadiis tirmidi wariyay oo weliba uu xukmiyey inuu xasan yahay kolley waxyaalaha mashhuurka ah ee aan asalka lahaynina waa iskaga badan yahay sida man carafa nafsahu faqad carafa raba asal ma laha yowmu sawmikum yowmu naxrikum oo kolkol dee in badan ama ay kaba dhigtaan waxyaalo ay doonaan in maalinta ay balciidu gelaysa ciid al adxa ay halkan ka soo qaataan oo kale oo maalinta soomkiina waa maalintii naxrigiina ujeedadu maalinta rabadaan ka soomteen yoomkaa naftiisa ayuunbuu noqonayaa ciidu naxriguna kolley waa wax dee markaa la eegay ayaamaha laysu geeyo dhowaan kara oo haddii aanay maalinta nafteedii noqon waa maalinta ku xigtun bay noqon kartaa maalin baaba hadday tani sabti ahayd ta kale haddaanay sabtida nafteedii noqon waa dhici kartaa ama jimca ama axad inay noqoto waa wax dee iyado marka ayaamii la xisaabiya bishii tana lagaba midna laga dhigay inay dhimantay midna ay buuxsantay waxaan soo baxaya laakiin wax xadiis oo rasuulka ilaahay axaadiisiisiia ma aha walo dee dad in badan la maqlay oo in badan ay kolkol doonaanba inay ka dhigaan daliil lagu garanayo maalinta ciidul adxa ay noqon doonto laguba garanayo bal kuwaas ma de waxaan asalayn oo adigu way iskaba badan tahay xukm almashhuur mashhuurka xukumkiisii almashhuur اlisilaaxiyu mashhuurka isilaaxiga iyo wagayru lisilaaxiyi ka aan isilaaxiga ahayn labadoodaba laa yusafu lama sifaynayo oo bikowni aanshihiisa saxiixan saxiix uu yahay aw gayra saxiixin ama saxiix mid aan ahayn uu yahay markaynu eegno mashhuurnimo uun xukum aan ka qaadanaynaa ma jirto oo hadduu mashhuurka istilaaxiga ayayna dee xadiidka saddex dariiq ee wax ka badan yeeshay waa xadiis saxiixa oon saa uba qaadano taasi ma jirayso dee inaanu saxiixahayna iyadana cibaaradan mashhuur inoo tilmaami maayo kan mashhuurka aan istilaaxiga ahayna dee waa taan aragno saxiixayn kuba sugan baa mashhuur dee waxa weeyaan aan istilaaxi ahayn laleeyo dadka dhexdoodii kuba shuhuroobay kuwa iyagu xasan iyo kuwa saxiixi way noqonayaan kuwa daciif iyo kuwa mawduuca mashhuurkaan istilaaxiga ahayn uu noqonaya bal markaa iyadana mashhuurnimo uun xataa haddaanu istilaaxiba ahayn oo macnu uu yahay maa taradada cala alalsina ama mashtahara cala alalsina waxa ay tahay iyadana wax cibaaradan aan kaba qaadana xukum ah ama saxiix ama saxiix la-aan kolley imanka saxiixa waxa qaabilayo dee imanka hayra saxiix maanta waxa qaabilay saxiixii xasan halka hor meeshan inoogu wada jiraya waxay noqonaysaa un ku xidhnaanaysaa shuruudda inoo soo socotay ama sixada ama xasanimada ama in laga waayo shuruudda ayaa xukm